بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد إلهي الله سبحانه وتعالى محمد من السلام ومالك صدحات بشهر رمضان في درس صدحات نوسو جيدين فضيلة الشيخ محمد شيخ عمر ديل shalayto waxa uu shiiku aada ugu dheeraaday sirta ku jirta aayaadkii soonka ee suurat lbaqara iyo waxyaabaha inoo fudaydinayaa inaynu soono waxaanaynu geli doonaa maanta darsigeena saddexaad ka hor waxaan doonaya inaan ku celiyo jadwalkii darsigeena duhurka maalinta sabtida casharka axkaamta soonka ayuu noqon doonaa maalinta axaddu waa su-aalo maalinta isniinta iyo maalinta su-aaluhu sidoo kale waa casharkii axkaamta maalin kastoo arbaacahi sidoo kale waxay noqon doontaa su-aalo maalinka khamiista waxau noqon doonaa cashar gooniya aynu ugu magac darnay talooyinka guud ee uu sheekhu bulshada usoo jeedinayo sidaasay markaa barnaamijkeenu noqonaya berrio arbacahi marka waa su-aalihii ciddii aan weli soo gudbin insha allahu tacaala su-aalihii baynu ku sugaynaa sheekha ayaana kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran majuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا إلهي بين قبرينا إنه نقاط بلا عملك أين وضع أين يسقى قدواني صومك صلاة قيامك قرآنك انتبه innahu huwa albaru raxiim addoommaynu nahay baahan isaga daraaddii baynu af xidhan nahay camalkeenna inuu ilahay daacad ka dhigo isaguna aqbal iyo ijaabo inagu abaalmariyo ayaynu ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala waxaa wax yar aynu ka odhan doonaa bisha ramadaan fadligeeda marar badan waa dhagaysateen laakiin haddana in lagu celceliyo nafta ayaa ku raaxaysanaysa nafta ayaa ku bushaaraysanaysa waxay helayso qofkii uu ku cusbaanaa waa ku cusubiyo kii kalena waa usii adkaanaysa waxaa kow ka ah nusuusta inoo bushaaraynaysa ama axaadiidta xadiidka abibakra abibakar ma ahe waa abibakrata waa isna asxaabi asxaabta ka mid a uu rasuulka ilaahay ka warinaya sala allahu calayhi wasalam waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ku sugan nebi maxamed wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam shahraani laa yanqusaani shahraa ciid ramadaanu wadulxija laba bilood ma naaqusaan ama ma dhinmaan ama ma naaftaan waa labada bilood ee ciiddu ku jirto waa bisha ramadaan iyo bisha la idhaahdo dulxija ee ciidda carafa ay ku jirto ma nuqsaamaan laba macne ayay culimadu siiyeen midi waxa weeyaan xagga ajrigooda iyo hawaabkooda siduu ilaahay u dhammaystiray bay u dhammaystiray ee nuqsaan ma laha labadaas ayaamo la soomo ama camal la sameeyo waxa ugu fadli badan alcashru اlأulى bidilxija tobanka maalmoode hore ee bisha dilxija habeenana waxaa ugu qaalisan habeenada ku jira bisha ramadaan ee u dambeeya ee ilaahay uu ku dhaartay walfajri walayaalin cashr fajrigaa ku dhaartay baa ilahay uhi iyo habeena tobana oo tobankaa markaa u dambeeya bisha ramadaan cafwan tobanka u dambeeya ramadaan iyo tobanka u horeeya dilxija oo iyaguna maalmaha ah maalmana waxaa u fadli badan kuwa dilxija u horeeya habeenana kuwa ramadaan u dambeeya marka labadaa bilood ma nuqsaamaan ayuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi markaa wuxuu tilmaamaya fadligooda waxaa kaloo culimada qaarkood ay leeyihiin hadday isku sanad wada galaan waa arrin falaga iyo bilashada la xidhiidha ma wada naaqusaan ee haddii mid ay tooma noqoto ta kale ayaa dhammaystiranta hadday midi nuqsaanto ta kale waa dhammaystirmaysaa oo labadoodii wada tooman ama wada naaq sagaal iyo labaatan ma noqonaya dhinacana waa loo sharxay cumuuman fadliga labadan bilood ayaa uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam labadoodaasi fadligooda wuu siman yahay laba rukniyoo waaweyn oo arkaanul islaamkiia ayaa ku jira soomka iyo xajka waxaa ka mid ah axaadiidta fadligooda sheegaya marar badanna aad maqasheen siduu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxeixa ahaa bisha ramadaan kol haddii ay soo gasho futixat abwaabu samaa wagulliqat abwaabu jahannam wasulsilat shayaaiin mar alla markaa ramadaan ay soo gasho waxba iska bedelaya caalamkii ilaahay waa murtay subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay khalqigiisii markaasaa sabadan ay naga sarraysay albaabadeedii baa la furayaa waxaa la xidhayaa naarta albaabadeedii shayaadiintiina waa la silsiladaynayaa axaadiidta qaarkoodna waxa ay xusayaan in la furayo albaabada jannada markaa waxaa laga faa-iidi karaa bay leen culimadu samadu inay ku jannadu inay ku taallo samada axaadiidtii baa qaar tilmaamayaan in la furayo samada qaarna in jannada la furayo idan markaa sana jannadii baa ku taalla samada iyo caalamka kore maadaamay tahay derajo sare oo ilaahay awliyadiisa uu ku abaalinayo ilaahayna wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun samada waxaa ku sugan arsaaqadiini oo ilaahay uu idinka keenaa iyo wixii la idiin yaboohay oo janno ah marka waxa aynu u rajaynaynaa insha allahu tacaala qofka ramadaan dhinta shahaadanaya islaama inuu ilaahay jannada albaabadeeda furan yihiinna ku casuumu geeyo naaraha xidhanna laga duwo waxaa fursadii inoo ah jaanis aynu ka faa'iidaysanayno maadaamuu xidhan yahay cadowgii alcaduwu laduud cadowgii ugu khatarsanaa insaanka ee wax alla waxa khayra kaala dagaalamaya oo shaydaana inaynu badsanno khayrka oo akownka aynu khayrka aada u buuxino taasina inaynu halmaanno ma aha waxaa bushaaro kale ah oo xadiidka saddexaada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi xadiidkaas man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembi qofka ramadaan sooma iimaan iyo ixtisaab labadaa qayd isagoo laga helay marka iimaanan waxay ku qaydeen culimadu iimaanan liwacdi illaah wa iimaanan lifardiyati siyaam wuxuu ku qanacsan yahay cibaadadeena inay farad tahay oo muran kagama jiro ma dafirsanaa waa soo dhoweynayaa waajibnimadeeda ilaahayna wuu ku adeecayaa iimaanan isaga oo rumaysan wuxuu ilaahay u yabaahay macnihiisu maaha dadka iska raacin macnihiisu maaha adiguna iska yeelun istusnima kuma jirta laakiin iimaanan wuxuu baadi doonayaa oo camalkiisa uu ku iibsanayaa jannada ilaahay iyo ballanqaadka ilaahay qofkaas oo weliba ixtisaaba ilaahayna ajri kaga doonaya ilaahay dembigii hore u ka dhaafaa dembigeennii hore allah inaga dhaafo dembigaas wax weyn weeye wax la yaab badan weeye waxa aad aynu habeen iyo maalin qufaynaynu kala wadnee dembigii qofka haddii isaga oo muuqaala intoo lasoo ururiyo la hor keeno noocyada uu leeyahay dembigaas iyo foolxumadiisa iyo madowgiisa qof waliba wuu yaabi lahaa laakiin ilaahay oo ina imtixaanaya daraaddeed baa uu naga qariyay rabbi subxaana wa tacaala xadiidka afraad waxaa warinaya abu hurayra cabduraxmaan waxa isaguna uu ku sugan yahay saxiixa saxiixa muslim rasuulu llaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy alsalawaat alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun ida jtunibat ilkabaa'ir shanta salaadood jumco ilaa jumce ramadaan ilaa ramadaan ilaahay baa wuxuu ku dhaafaa inta u dhexdhexaysa ee dunuubta ah ee dadka ka dhacaysa marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofka ilaahay caabudaya nicmada uu haysto ee aanu haysanin qofka caasiga ah oo qofkani marka ay dembigani uu ka dhaco ee salaadan uu tukado xataa dembigaasi hadduu gaalnimo yahay ilaahay naga nabadgeliyee ee salaada dhexdeedii waxaa ku jira ashahaadadiiba uu akhriyaya oo fi salaa yatashahad wayatuub ila allahi subxaana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada cabduhu warasuuluh markuu ataxiyaadkii akhriyayaabu sidaa leeyahay qofka markaa salaadaha kolkanuu salaadii ku jiro dee goor walba ilaahay buu noqonayaa dembigii horu ayaa laga dhaafayaa kii hore ka dhacay jumcadan ilaa jumcada kale wax badan baa dhacaya haddana markaad jumcadii ummadda la tukatay aanad ihmaalin aanad iska dhaafin jamicii aad tagto aanad ilaahay u dhagoolayn shaqadaada iska wadanin laakiin aad masaajidadii tagto aad ummaddii jam- jamicii la tukato jumcaha aad jumcadii la tukato wixii hore dembigaa la dhaafay koob iyo tobankii bilood wixii aad soo wadee dembi ah ramadaantii hore ka dambeeyey ramadaanta markaad soontaabaa ilaahay u dhaafaya subxaana wa tacaala marka furaska qaaliga abuu haystaa qofkii caabidka ahaa ilaahay caabidaya laakiin qofkii caasiga ahaa way biiraysaa ilaa xataa takuuna dunuubuhu kaljibaal uuna waawaayayn ilaa uu dembigiisii noqdo oo uu la kici kari waayo xadiidkaas saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu ku ladhay ama lifaaq buu raaciyey miisaankiisa iskale muhiimad la siinayo loo fiirsanayo laga feejignaanayo waxau uhi idaa junibat ilkabaa'ir marka kabaa'irta waaweyn la iska ilaaliyo macnaheedu waxa weeyaan kabiiradii ama dembigii weynaa towbad buu u baahan yahay towbad ayaad u baahanta idan markaa towbadiina kol haddii dembigii weynaa towbad lagu dhaafayo kol haddaynu nahay bani aadam gafaya iyana waa waajib rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wardigeenna yowmigaa aynu wardiyayno adkaaru sabaaxi walmasaa wuxuu inoogu daray maalintii inaad boqol jeer ilaahay u toobad keento astaqfiru llaha waatuubu ilay waad wardiyaysa astaqfiru llaha waatuubu ilay astaqfiru llaha waatuubu ilay ilaahay baa dembi dhaaf weydiisanaya aan u laabanaya markaasaa ilaahay hamiga uu kaa yaraynaya faraj buu kuu furaya dunuubtuu kaa dhaafaya kabaa'irtana lagaa saamaxaya kabaa'irtaasoo runtii dee wixii ilaahay ku tacalluqee la xidhiidhana saddexdii shardi unbaa lala iman doonaa wixii bani aadamkana kii afraad baa lagu dari xaqa adigiiyo ilaahay dembigaasi hadduu idin dhexeeyo noocuu doonayaba ha ahaadee gacanta ka qaad ku noqo inaanad ku noqon go-aanso kana murugood hadduu bani aadam la xidhiidho dulmi aad geysata uu yahayna dee faraha ka qaad oo dadkii u celi waxood saamaxaad weydiiso taasoo nafta bani aadamka aada ugu adag in badan oo dadka ka midi doqonimay dugsadaan dulmigay iska dugsadaana yidhaahdaan haysta cifrini qofka haysu jilcini ma hebel baad hoos tegaysaa ma hebel baad baryaysaa buu ka odhanaya shaydaankiibaa dhigtaa waxaa u saaraya ku akhriyaya dabeetana marka uu qabriga tago qiyaamahaysa soo taaga qofkii ayaa lagu soo xaadiraya oo hebelkii uu maalintii horan casimada kala warwareegay ayaa ka larka qabsanaya oo kaga deebinaya oo ka daldalanaya wixii berigii hore uu dulmiyey wixii uu dulmiyey markaas taasina runtii waa mid aada iyo aada muhiimay u tahay qofku inuu raddu lmadaalim ilaa ahliha wixii uu ka dulmiyey dadka inuu u celiyo arrinta shanaade bishan fadligeeda waxa weeyaan sayn horeba usoo xusnay ana fiihi alcashra alawaakhira wa laylata alqadr tobankii dambe iyo habeenkii laylatulqadrigaba waa ku jiraa fadligeedana si gaarayn insha allahu tacaala uga hadli doonaa bishaa iyada ah ee qaaliga ah walaalayaal waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay qofku inuu kaga faa'iidaysto oo habeenkiina la camiro maalintiina la camiro wa hunaaka aydan maxaadiir maxaadiir baa jirta waxyaabo ay tahay in la iska ilaaliyo camalkaa iyo fooqa aynu dhisayno ee diiniga ah ee camalka cibaadada ah dayaynaan dumin oo aynaan dumbalayaa la dhicin laakiin kol haddaynu binaynayno tacabsar inagu dhicin aan hagaajino oo aan ilaalino oo aan afkeenna iyo isheenna iyo uurkeenna iyo aadinkeenna intabaan xaaraanta iyo xumaanta iyo ceebta ka ilaalino waa shahrulcibaada waa shahri barakaysan waa shahri ay tahay qofku inuu raaxo dareemo iyo deganaansho iyo nasiimo oo shaqada uu soo yaraysto oo cibaadada uu farbaxo markaa soonka guud ahaan waynu kasoo hadallee gaar ahaan bishan fadaa'ilkeeda dhowrkaa qodob ayaynu kusoo ururin karaynaa insha allahu tacaala innagoo wixii ka dambeeyana bal bisha axkaamteeda iyo qofka wixii ay kaga buraysay waxay kaga ansaxayso shuruud iyo arkaan yaro taataaban doona si dadku uga faa'iidaysto wa hada ma aquluhu wa astaqfiru allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu